halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhageysaneysaan muwjadaha gaagaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com habeen wanaagsan dhegeystayaal waa sabti shaniyo labaatanka bisha nofembar sanadka laba kun iyo saddexiyo labaatanka idaacadda caawaye dunida ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo furitaankii kalfadhiga baarlamaanka soomaaliya maanta xildhibaanada ka codsaday inay dhammaystiraan dastuurka kumeelgaarka oo uu sheegay inuu caqabad ku yahay wax walba
dastuurka kumeelgaarka dhexdeennana caqabadow ugu yahay oo wax badan oo khilaafaada oo dalkan ka dhacay way xallismi lahaayeen dastuurka hadduu dhammaystiran yahay walaalayaal wuxuu caqabad ku yahay inaan dowlad nahay oo dowlad ahaanna loola macaamilo dowlad aan dastuur lahayn oo toban sano dastuurkeedii samaysan lah oo maxaanku yidhaahdaa see loola macaamilaa
waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii martida mikrofoonka iyo qodobo kale oo ay ka mid yihiin wararkii ugu dambeeyey ee israa'il balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maanta furay kalfadhiga afraad ee baarlamaanka soomaaliya ayaa ka codsaday xildhibaanada inay dhammaystiraan dastuurka kumeelgaarka oo uu sheegay inuu caqabad ku yahay soomaalida iyo qaabka ay dunida ula macaamilayso dowladda soomaaliya wuxuu sheegay in dhammaystirka dastuurka iyo la dagaalanka al-shabaab ay ka mid yihiin arrimaha muhiimka ah ee soomaalida gacanteeda ugu jira oo iyagu un ay ka go'an tahay inay go'aan ka gaaraan laakiin aysan ahayn wax ku xiran beesha caalamka wuxuu sheegay in labadii baarlamaan ee lasoo dhaafay ay u suurageli weysay inay dhammaystiraan dastuurka duruufo jira awgood laakiin baarlamaanka ay tahay inay soo gebagabeeyaan ama baarlamaankan ay tahay inay soo gebagabeeyaan dastuurka oo qabad ku ah dowladnimada xasan sheekh maxamuud ayaana wacad ku maray inuu sii xoojinayo dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab isagana uu dib ugu laabanayo goobaha dagaalka golaha shacabka ayuu u sheegay in la gaaray xilligii soomaaliya ay amnigeeda kala wareegi lahayd ciidamada admis oo wakhtigooda uu ku egyahay bisha disembar ee sannadka soo socda wuxuu intaa ku daray inay diyaar u yihiin ciidamo gaaraya shan iyo toban kun oo dalka dibaddiisa ay ku soo tababareen kuwaasoo ku biiraya ciidamada qalabka sida isagana uu markaasi sii wadi doono howlaha dalka ee la dagaalanka al-shabaab xasan sheekh ayaa sidoo kale baarlamaanka u sheegay in koob iyo soddon sano kadib markii ugu horreysay soomaaliya laga qaadi doono cunuqabataynta hubka taasoo u mudaysan bisha soo socota iyo in laba toddobaad gudahood soomaaliya looga cafin doono deynta caalamkana uu ku dhawaaqi doono inay soo buuxiyeen shuruudihii ku xirnaa faahfaahinta warkan idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan kooxda xamaas ayaa la filayaa in goordhow oo caawa ay sii daayaan afar iyo toban kale oo la haystayaal israa'iil ah kuwaasoo ay ku bedelanayso afartan iyo laba maxbuus oo falastiini ah maalintii labaad ee xabad joojinta afarta cisho soconaysa kadib konton maalin oo dagaal ah fiidnimadii jimcada kooxda islaamiga ee falastiin ayaa sii daysay saddex iyo toban israa'iili ah israa'iilna waxay xabsiga ka soo fasaxday sagaal iyo soddon maxbuus oo falastiini ah saacaduun kadib markii uu dhaqan galay heshiiska xabad joojinta xamaas ayaa ka afduubatay ilaa laba boqol iyo afartan maxbuus koonfurta israa'il weerar aan horey loo arag noociisa oo toddobadii bishii oktoobar ay ku qaadeen kaasoo mas-uuliyiinta israa'iil ay sheegeen in lagu dilay kun iyo laba boqol oo qof oo u badnaa rayid iyagoo ka jawaabaya israa'il waxay wacad ku martay inay baabi'in doonto xamaas oo ay weeraro adag oo duqaymo cirka ah iyo howlgallo dhulka ah ay ka fulisay khaza kuwaasoo xamaas ay sheegtay inay ku dishay ku dhowaad shan iyo toban qof oo u badan rayid dhinaca kale masar ayaa sheegtay inay jiraan ifafaallo wax ku ool ah oo muujinaya suurtagalnimada in dhinacyada ay laba maalin oo dheeri ah ku kordhiyaan xabad joojinta afarta maalin ah diyaar reshwan oo ah madaxa warfaafinta dowladda masar ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in dalkooda uu wada hadallo la yeelanayo dhinacyada si heshiis looga gaaro kordhinta xabad joojinta iyo in la sii daayo maxaabiis kaloo badan oo ku xiran ghaza iyo weliba xabsiyada israa'iil ugu dambeyntiina kenya ayaa xoojinaysaa tallaabooyinka ay kaga hortegayso daadadka sababay dhimashada toddobaatanka qof iyo barakaca tobannaan kun oo qof oo guryahooda ka barakacay sida uu maanta sheegay madaxweynaha kenya william ruuto oo masiibada daadka ku tilmaamay xaalad deg deg ah kenya iyo dalalka ay dariska yihiin ee soomaaliya iyo ethoobiya oo ah dalal hadda uun ka soo baxay abaartii ugu darnayd muddo afartan sano ah ayaa waxaa ku dhufanaya daadad xooggan oo uu keenay roob mihigaan ah oo ka dhashay xaaladda cimileed ee elnino ruuto ayaa sheegay kadib wadahadal uu la yeeshay kooxaha gurmadka degdega ah in golaha wasiirada ay kulmi doonaan maalinta isniinta si ay isku dhaafsadaan talooyin ku aadan sida loo maaraynayo dhibaatada madaxweynaha ayaa sheegay in roobka ay kaga dhinteen toddobaatan ruux ayna ku barakaceen in ka badan lix iyo soddon kun oo qoys dalkana ay biyo ka buuxiyeen wuxuu ku sii raaciyey in waaxda saadaasha hawada ay saadaalisay roobab kale taas oo sare u qaadaysa khatarta fatahaado kale oo dheeri ah loona baahan yahay in la diyaargaroobo dhegeystayaal warkeennii dunidana waa naga intaa aan ku bilownay ururka xamaas ayaa lagu wadaa inay sii daayaan koox labaad oo la haystayaal maanta oo sabti ah si ay ugu badashaan maxaabiis falastiiniyiin ah iyadoo xabad joojinta labada dhinac ay gaareen ay weli shaqaynayso ilo rasmi ah oo israa'iil ka tirsan ayaa sheegay in xamaas ay ku wareejin doonto afar iyo toban lahaystayaal ah maamulka xabsiyada israa'il ayaana sheegay in labaiyo toban maxbuus oo falastiini ah oo isugu jira lab iyo dhidig la sii dayn doono jimcadii xamaas ayaa sii daysay afar labaatan lahaystayaal ah oo saddex iyo toban ay ahaayeen aanraahdee saddex iyo toban ay ahaayeen israa'iiliyiin kuwaasoo dhammaantood ahaa haween iyo caruur tobanaan u dhashay dalka tailan iyo hal aanraahdee tobanaanuiyo hal filibiin ah ayaa sidoo kale si lama filaan ah loo sii daayey dagaalyahanada xamaas ayaa afduubtay ku dhowaad laba boqol iyo afartan maxbuus markii ay galeen xadka gaza oo ay israa'il la wadaagto ama toddobadii oktoobar halkaas oo ay ku dileen ilaa kun iyo laba boqol oo israa'iiliyiin ah iyo ajaaniib sida ay sheegeen mas-uuliyiinta israa'iil israa'iil ayaa ku jawaabtay weerar cirkii dhulka ah oo ay ku burburisay xamaas oo ay ku dishay ku dhowaad shan iyo toban kun oo qof sida ay sheegtay maamulka xamaas wakaaladda wararka a f b ayaa qortay in markab xamuul ah oo ay leedahay israa'il ay waxyeello ka soo gaartay weerar looga shakisan yahay inay fuliyeen ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga ah ee iiraan xilli uu marayay badweynta indiya sida ay maanta sheegtay ama uu sheegay sarkaal ka tirsan waaxda difaaca ee maraykanka sarkaalka difaaca maraykanka ka tirsan ayaa sheegay in weerarkan oo dhacay jimcihii uu markabka gaarsiiyey burbur yar mana jiraan wax dhaawac ah sheekada ammaanka anrahda shirkadda ammaanka ee badda ee ambrey ayaa sheegtay in markabkan oo wata calanka maalta islamarkaana u shaqaynayay shirkad faransiis ah uu burbur soo gaaray kadib markii diyaarad daroon ah oo aan cidno wadin ay ku qaraxday meel u dhow markabka weerarkan ayaa imaanaya ku dhowaad toddobaad kadib markii xuutiyiinta yemen oo ay taageerto dowladda iiraan ay qabsadeen markab xamuul oo xiriir la leh israa'il kaasoo marayay koonfurta badda cas sidii aad warkeennaba ku maqlayseen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta furay kalfadhiga afraad ee baarlamaanka soomaaliya isagoo ka codsaday xildhibaanada inay dhammaystiraan dastuurka kumeelgaarka oo uu sheegay inuu caqabad ku yahay soomaalida iyo qaabka ay dunida ula macaamilayso dowladda soomaaliya xasan sheekh ayaa baarlamaanka u sheegay in bisha soo socoto soomaaliya laga qaadi doono cunuqabataynta hubka sidoo kalena deynta laga cafin doono sida uu warbixintan ku faahfaahinayo cabdulqaadir maxamed cabdulle hadaljeedintiisa labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayuu ku bilaabay madaxweyne xasan inuu xafiiska joogo siddeed iyo toban bilood mudnaanta koowaadna uu siiyey arrinta amniga isagoo xusay in dowladiisu dagaal ay ku qaada al-shabaab lagana xureeyey siddeetan deegaan iyo degmo oo ka mid a maamulada galmudug iyo hirshabeelle madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dul istaagay qodob si weyn isha loogu hayay kaasoo ahayd wax ka beddelka dastuurka kumeelgaarka soomaaliya madaxweynaha ayaa xuseen uu ku daahay hay-adaha baarlamaanka dhexdiisa in wax ka bedel lagu sameeyo dastuurka kumeelgaarka soomaaliya balse xilligan muhiimay tahay in la qaado tilaabadaasi walaalayaal sidaad ogtihiin dastuurka baarlamaankii sagaalaad ayaa loogu talagalay dastuurka inuu dhammeeyo oo kumeelgaarnimada ka saaro duruufo jira awgood baarlamaankii sagaalaad ma suurtogelin sidoo kale duruufo kaloo jiray awgood baarlamaankii tobanaadna ma suurtogelin maantuu soo gaaray sanadkii kow iyo tobanaad waxaan u malaynayaa inay mas-uuliyad weyn naga saaran tahay dastuurka in aan dhammayno wax boqolkiiba boqol dastuurku waa maanmayd waa wax bini aadan samaynayo boqolkiiba boqolna sax ma noqon karayaan wax bini aadan sameeya laakiin intaan isugu roomaan karno oon dalkeenna iyo dadkeenna iyo duruufaheenna maanta taagan oo ilaahay idankiis berri aan ka bixi doonno annagoo ku xisaabtamayno oo xeerinayno inaanan dalku dastuur kumeelgaara ka jira aan la dhihin dastuurka kumeelgaarka wuxuu caqabad ku yahay dhexdeennana caqabaduu ugu yahay oo wax badan oo khilaafaada oo dalkan ka dhacay way xalismi lahaayeen dastuurka hadduu dhammaystiran yahay walaalayaal wuxuu caqabad ku yahay inaan dowlad nahay oo dowlad ahaanna loola macaamilo dowlad aan dastuur lahayn oo toban sano dastuurkeedii samaysan la oo maxaanku yidhaahdaa see loola macaamilaa see loogu kalsoonaan karaa in malaayiin doolar iyo balaayiin doolar dalkeeda la geliyo waa arrimaha nagu taagan ayay ka mid tahay ugu dambayntiina madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo gacanta bidixay u shakaalan tahay ayaa labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya u sheegay bisha disembar ee fooda nagu soo hayso in soomaaliya sugaysa guulo waaweyn taasoo ugu horeysa qaadidda cunaqabantaynta hubkoo saarnaa muddo dheer iyo arrinta deyn cafinta bisha disembar ay ku wada jiraan bisha disembar horaanteeda isbuuca ugu horeeya cunuqabataynta hubkaa dhammaanaya insha allah bisha disembar saddex iyo tobankeedana deyn cafinta ayadana dhammaan doonta haddii alyiraa saddexdaasi inay inta naga soo dhammaato annaga aan k kuweyni aan la ciirciirno meelaha oo aan la xamaarano waxaan u malaynayaa micnaha ay leedahay iyo wejiga iyo muuqaalka ay bixin karto dadkan muxuu ahay sharaftala meesha fadhiya inay aada iyo aada u fahmi karaan
furitaanka kalfadhiga afaraad ee labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya kadib hadda waxaa si weyn isha loogu hayaa fadhiyada soo socda ee xarunta golaha shacabka ee villa hargeysa waxaana jira doodo waaweyn oo tan ugu horeysa ay tahay wax ka beddelka dastuurka dooda ay ka yeelan doonaan xildhibaanada labada aqal cabdulqaadir okey v o a muqdisho
dalka fiinland ayaa wajahaya qaxootigii ugu badnaa ee abid si bilaa sharci ah u gala xuduudahooda in ka badan lix boqol oo qof oo magangelidoon ah ayaana bisha nofembar oo keli ah dalka fiinland galay waxaana la sheegay in ay ka soo jeedaan calaamadaha soomaaliya kenya morocco yemen afghanistan iyo ciraaq sahre ciidla nuur ayaa inoo haysaa warbixin ay arrinkan v o a ka qortay ciidamada ilaalada xuduudaha ee dalka fiinland ayaa bilaabay inay dhisaan xayndaab adag oo siliga oo ay ku xidhayaan xuduudahooda gaar ahaan meelaha aadka looga soo gudbo ee waqooyiga oo ku beegan xadka dheer ee ay la wadaagaan dalka ruushka tallabadaasi ayay sheegeen in looga dan leeyahay xakamaynta ququlka muhaajiriinta oo kordhay sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka gaar ahaana bilihii ugu dambeeyey laga soo bilaabo bishii sebtembar saraakiisha laanta socdaalka ee dalka fiinland ayaa sheegay inay xidhayaan saddex goobood oo kale oo tahriibayaashu ay ka gudbaan bisha noofembar oo keliya ayay galeen dalka fiinland in ka badan lix boqol oo qof oo muhaajiriin ah oo aan haysan fiisayaal amaba dalkugal iyo dukumentiyo sharci ah kuwaasi oo badankooda la sheegay inay kasoo jeedeen waddamada bariga dhexe iyo africa ilaa haatan dadka haybtooda la xaqiijiyey waxay kasoo kala jeedaan waddamada soomaaliya kenya morocco yemen afghanistan iyo ciraaq dalka ruushka ayaa walaac ka muujiyey in dalka fiinland ay xuduudda ay la wadaagaan taar amaba deyr ku xidhayaan war ka soo baxay aqalka krimilankana waxaa lagu dafiray sheegashada mas-uuliyiinta fiinland ee ah maadaama dadka badankoodu ay kasoo gudbayaan dhinaca xuduudka ruushka in ruushka uu dhiiri gelinayo dadkaasi muhaajiriinta ah ee sharci darrada ah inay galaan dalka fiinland taasi oo ay fiinland sheegtay in culays lagu saarayo ka mid noqonshahooda ururka nato balse dowladda fiinland waxay go-aansatay inay xidho dhammaan marinada mashquulka badan ee laga soo galo xuduudaha ruushka iyo fiinland ay wadaagaan laanta socdaalka fiinland waxay sheegtay in dadka safraya ee dhulka soo maraya ee ka imanaya dhinaca ruushka loo ogol yahay inay kasoo gudbaan oo keliya bar kontarool oo ku taalla meel qiyaastii kun iyo boqol kilomitir waqooyiga ka xigta caasimadda fiinland ee helisinki taasi oo si fiican loogu baarayo dukumentiyada ay dadkaasi sitaan qorshahaasi oo dhaqangelaya maanta oo sabti ah sidoo kale dadka magangeliya doonka ah ee sifada sharciga ah ku socda ayaa loo ogol yahay inay goobtaasi tagaan si loo qiimeeyo dalabkooda qaxoontinimo
mahadsaneed sahre ciidla nuur oo warbixintaasi nala socodsiinaysay haddana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa inoo haya cabdixaafid cawal ismaaciil
kulanti wanaagsan idinkiinba meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba dowladda federaalka soomaaliya in muddo ah waxay ku howlanayd sidii dalalka deynta ku leh bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta ee i m f ay uga cafin lahaayeen deynta dalka lagu leeyahay barnaamijkeenna martida mikrofoonka toddobaadkan waxa aynu ku eegaynaa arrinkaasi halka uu marayo waxaana barnaamijka inoogu marti ah wasiirka maaliyadda dowladda federaalka soomaaliya mudane biixi iimaan cige oo aan kula kulmay magaalada london mudane wasiir marka hore kusoo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka kusoo dhawow london
aad iyo aad baad umahadsantahay cabdixaafid waan kaaga mahad celinayaa waktiga dadka soomaaliyeed ina dhegeysanayeen aad baan u salaamaya waa tahay wasiir cige ilaa iyo iminka intii aad xilka haysay waa ilaa afar bilood maxaa kuu qabsoomay ka dowlad ahaanse maxaa mudnaanta idiin ah
su-aal muhiima weeye walaal howlo waaweyn baa noo qabsoomay runtii waxaanu dardaar xoogan gelinay howlaha wasaaradda iyo guud ahaanba dhanka dib u habeynta dhaqaalaha iyo dhanka maaliyaddaba howlaha ugu waaweyne runtii noo qabsoomay waxaa kamid ah waxaanu aad iyo aada u dardargelinay geediga dayn cafiska oo ahaa barnaamij qaran oo muddo soo socday gabagabana maraya meel aada iyo aada u fiican buu soo gaadhay howlaha intii qabyada ahayd oo dhan si fiican baanu uga soo baxnay heshiisya waaweyn baan dalal deymo inagu lahaa la galnay oo ay kamid yihiin dalalka ruushka oo lacag ku dhow sideed boqol oo milyan naga dhaafay oo runtii noo dhaweyneysa in boqolkiiba boqol aynu ku guuleysano geediga dayn xafiska waxaa kamid ah dalalkan heshiisyada dhadhow la galnay dalka ciraaq waxaa kamid ah sacuudiga oo hadda iyana naga caawinaya in obek qolyaha ururka maxaan ku dhaha iskaashiga dowladaha shidaalka leh oo iyana lacag inagu lahaa oo runtii safarkayga hadda u dambeeyey arrimaha aanu kasoo wada hadalay ahaa inay naga xaliyaan oo runtii iyana arrin weynah waxaa noo qabsoomay dhammaan arrimihii kale ee shuruudihii waaweynaa ee horyaalay dowladda ee ku xidhnayd shuruudda dayn cafisku oo dhammaantood laga soo baxay waxaan filaynaa sida qorshuhu yahay geedigaasi uu sanadkan dabayaaqadiisa bisha december saddex iyo tobankeeda haddii alla yidhaahdo uu soo gabagaboobo oo dadka maxaan ku dhahdaa soomaaliyeed ay runtii aada ugu farxi doonaan marka hay-adda lacagta adduunka iyo bangiga adduunka guddigooda sare ay fadhiistaan ay ku dhawaaqaan in soomaaliya deyntii laga cafiyey aada iyo aad baan runtii kalsoonida u qabnaa waanay dhacaysaa insha allah waa tahay hawsha deen cafinta iyada waan kugu soo noqon doonaa intaad ii sheegtay marka aan dhaafo dhowaan waxaad sheegtay in kharashaadkii dowladda amiin bulshada oo ku jirto bixinta mushahaarka aada bixiseen oo aydan taakulayn dibadeed helin taasi sidee ayay wasir idinku suurto gashay waad mahadsantahay runtii howlaha kale ee noo qabsoomay bay ka mid tahay arrintaasi waxaan xooga gelinay in la dardargeliyo dadaalada kor loogu qaadayo dakhliga oo runtii shaqo fiican inooga qabsoontay dadaallo kaloo waaweynna runtii ay socdaan oo dhowaan midhadhali doona waxaan xooga saarnay sidii dadka soomaaliyeed cashuur bixiyaasha ah cashuurta lagu leeyahay looga qaadi lahaa waxa aanu runtii ballaarinay saldhigga cashuuraha waxa aanu habaynay oo dhisnay nidaamyo casri ah oo digitaala oo cashuurta lagu ururiyo iyo qaar runtii lagu dabagala intaba waxaa ay keeneen dadaaladaasi in dakhliga guduhu boqolkiiba shan iyo labaatan uu kor u kaco muddada afarta bilood ee u dambeysay oo macnaheedu tahay in dowladda soomaaliyeed ay hadda awood u yeelatay inay mushaaharaadka ama ciidamo ha noqdaan ama shaqaalaha dowladda ha noqdaan ama madaxdaba ha noqdaan mushaaharaadka oo dhan dakhliga gudaha laga daboolo oo arrin runtii aada iyo aad u weyna waxaa himiladu tahay iyo iyo dadaalada ay u socda in kharashaadka dowladda oo dhan ay dowladdu la wareegto iyamiin iyadoon kaba baahan dadaaladaasi waa socdaan meel fiican bay marayaan dadka soomaaliyeed ee cashuur bixiyaasha aan runtii aada iyo aad baan ilaa hadda ugu mahad celinaynaa dadaalada ay wadaan waxaanu u sheegaynaa in cashuurta marka aada bixiso in adeegu dowladeed la helayo in waxbarashadu ay hagaagayso caafimaadku hagaagayo amnigu hagaagayo marka runtii si fiican bay dadka soomaaliyeedna ilaa hadda noola shaqaynayaan aada iyo aad baan ugu bogaadinaya waa tahay tallaabooyinka aada sheegtay aada ii sheegtay inaad qaadeen ma yihiin ayaad isleedahay qaar sii socon karaa
tallaabooyinkaasi waa soconayaan runtii waanay ka ballaaranayaan intaas oo dadaalo intaa ka balballaaran baa runtii ka socda dhanka dakhliga oo aad iyo aad dib u habeyn ballaaran oo dhanka siyaasadaha ah sharciyada systemyada iyo nidaamyada cashuuraha lagu maamulo iyo kuwa lagu ururiyo intaba dadaalo waaweyn oo dib u habeyn iyo casriyeyna ka socda marka kuwaas kuwa horena waa joogtaynaynaa kuwaasina waxay soo kordhin doonaan dakhli cusub insha allah waxaan rajaynaynaa marka inay in himiladeenna ah in aynu isku filaano oo aynu ka maarno in gacan shisheeye mar walba aynu uga baahano kharashaadkeena joogtada ah inay inay bixiyaan in aynu ka kaaftoomi doonno insha allah dhawaan waa tahay haddii aynu usoo noqonno nidaamka deen cafinta waxaad sheegtay in hay-adaha deemaha bixiya bangiga adduunka iyo ururka lacagta i m f ay sheegi doonaan bisha dambe saddex tobankeeda in soomaaliya deyntii laga cafiyey wadamada deynta laga cafiyo waxaa jirta in marka deynta laga cafiyo in taakuladii iyo wixii la siin jiray ay yaraadaan maadaama oo aanu jirin culays deemeed marka ma deyn hor leh ayay dowladdu qaadan doontaa say wax noqon doonaan
waa su-aal muhiima runtii waxaad la socotaa dee geedigani mudduu soo socday dowladnimada deynta keliya laynagama cafiyeyna dowladnimadana waa laynoogu dhisayay dowladda soomaaliyeed waa la garab taagnaa waa la gardaadinayay intii cagaheeda ku istaagayso december marka la gaadho deynta la cafiyi doona oo macnaheedu yahay culayska deymeeda dalka saaran baa laga dulqaadi doona taas sida aada u sheegtay sida caadiga ah marka dalalka deymaha laga cafiyo culayska deymeeda saaran uu hoos u dhaco waxaa isbedelo qaabka loo caawiyo oo halkii deeq awal hore laga siin jiray waxay isu bedeshaa deyn maadaama aan deyn hore saarnayn waa dalalka deymaha ka baxo oo dhanna waa waxay ka siman yihiin laakiin annagu dowlad ahaan siyaasadda hadda aan qaadanay waxa weeye in annaga oo aqoonsan in nidaamku saas yahay lakiin in aanu runtii ku qancinno international community-ga iyo beesha caalamkaba iyo dowladaha soomaaliya taageera bangiga adduunka iyo bangiyada kaleba in soomaaliya xaalkeedu uu uu ka duwan yahay kaas oo loo baahan yahay in maxaa la yidhahdaa taakulada soomaalida la siiyo lalasii lasii garab taagnaado si aan uga fogaano inaan deyn cusub qaadano weliba deyn inaan u qaadano mushaaharaad iyo kharashaad joogto ah marnaba qorshaha dowladda kuma jirto hadiiba laga firsan waaya xataa dayn la qaatan in horumar iyo dhismaha kaawayaasha dhaqaalaha iyo meelo maxaan ku idhahdaa waxa kasoo noqonaya u buuran yihiin loo qaato dadaaladaas runtii aan wadno ee ah in soomaaliya deyntana laga dhaafo sidoo kalena deeqda u socoto si aynu runtii dhaqaal kaabayaasheena dhaqaalaha iyo maxaan ku idhahdaa adeegyada asaasiga ahba ugu guuleysanay inaynu u fidino meel fiican bay noo marayaan dadaalo xoogan ayaan ka galnay hadda muddadii saddexdii bilood ee u dambeysay dalalka deeqbixiyaasha ah lacagaha adduunka bangiga adduunka inta badan ay ina siiyaan bixiya dhammaantood waa is aragnay doodayadana runtii waa dhiibanay oo waa u sheegnay sababta ay soomaaliya u mudan tahay in si ka duwan sida dalalka kale loola macaamilo oo loo garab istaago maadaama marxalado aad u xasaasiya ku jirno oo aynu argagixiso caalamiah la dirirayno oo soomaalidu ay mudan tahay in la garab istaago oo lagu caawiyo si aynu ugu guuleysano dagaalka caalamiga ah qadiyada labaad waxa weeye maadaama oo dhibka dhibaatooyinka ayna haysta waxaa kamid a dhibaatooyinka ka dhashay isbedelka cimilada waxaa ogeydeen sanadkii hore in dowladdu dadaal xoogan gelisay sidii loo baajin lahaa ama looga hortegi lahaa in macluul ay dhacdo oo si fiican loogu guuleysta in laga hortago hadda waxaad ogtahay inay fatahaado iyo roobab jiraan marka isbedelka cimiladu xaqiiqo rasmia ayuu ka noqday soomaaliya waxyaalahaasoo dhani waxay keenayaan waa caqabado caalami ah oo aan inagu gacanteena aynaan ku samaysanin in dhibaatooyinka caalamiga ah bulshada caalamka soomaalida ka garab istaagtay ka caawiso marka doodayadu waxay ahayd inaanu dayn u qaadano si aanu u xalino mushkilado caalami ah ma mudnin waxaa u baahannahay mushkiladahan caalamiga e anagu aanan gacanteyda ku sababayn dunidu ay naga garab istaagto hadday noqoto la dirirka argixisada iyo hadday noqoto maxaan ku dhaha maareynta masiibooyinka iyo dabiiciga ah iyo sida isbedelka cimilada iyo arrimahaas muddada aan ku jirno maxaan ku idhahdaa xilliga kala guurkaana ee aynu runtii dhisayno dakhliga gudaha ee aynu la imanayno inaynu gacagaheena ku istaagno in aynu mudan nahay in runtii layna garab istaago dowladdana waxaa ka go-an runtii reformka iyo shaqooyinkii dib u habeynta hay-adaha dowladda lasii xoojiyo markuu barnaamijka deen cafiska dhamaadana runtii imft iyo hay-adda lacagta adduunka waxaan ku heshiinay in aanu sii wada shaqeyno oo meelaha aynu uga baahan nahay kaalmada dhanka siyaasadda dhanka sharciyada iyo dhanka dhismaha hay-adaha dawligaaba ayna sii garab istaagnaadaan saddex sano oo dambe aynala sii shaqeeyaan kaasina wuxuu bilaabmi doonaa marka deynta laynaga cafiya barnaamijka hadda aan ku jirnaa dhamaado kadib buu isna bilaabmi doonaa marka doodaas meel fiican bay mareysaa weli go-aan lagama gaadhin in deeqda laynoo wadayo iyo in kale laakiin waxaan ku rajo weynahay boqol kiiba boqol inaan ku guuleysan doono iyana oo iyana noqon doonta guul labaad oo runtii dhinac taalla deyn cafiska marka haddii ay go-aansadaan oo kale inaanay deeqda sii wadin maxaa yeeli doontaan markaas oo noqon maysa in deyntii aada qaadataan
haddii ay dhacdo horta dee dunidaba saasaa wax kali inagu ah maaha inaga waajibkana saaran waxa weeye waa inaanu kor u qaadno dakhligeena gudaha inaanu ka shaqeyno isku filaasho gudaha ah oo shaqadeedu socoto runtiina siyaasada koobaad ee dowladda ah because waxaad haysataa lagu tashadaa anagu taasaa mudnaantayda koobaad tahay waxaa imanaysa marka in haddii ay dhacdo in deeqda laynoo wado inay kabto deeqdu daliga dadaalada dakhliga ka socda iyo dakhliga gudaha aan kasoo xareyrayno haddii kalena waxay noqonaysaa meelaha lagama maarmaanka u noqdo qaranka maxaan ku idhahdaa dhanka horumarinta la xidhiidha in wixii laga maarmi laga maarmi waayo loo qaato waxaa kaloo ogaanaysa deymaha runtii bangiga adduunku waa deyma aan dulsaar lahayn oo muddada lagu bixiyaana ay ay runtii dheer tahay oo konton sano ay qaangaadhnimadoodu tahay marka waa diyaar baa u nahay in runtii aanu dakhliga gudaha ku kaaftoono oo dadaaladeeda wadno haddaba runtii waxweyn baa qabsoomay muddadaas taasaanu ku tashanaynaa ilaa hadda wadahadallada aanu gallayna waa ku rajo weynahay in in inaan ku guuleysano in deeqda nala wado waa tahay wasiir cige ugu dambeyntii miisaaniyadda sanadka soo socda oo dariskeedu waa hal bilyan iyo tan hadda sii dhammaanaysa ahmiyadda dowladdu waa la dagaalanka al-shabaab intee ayaad u qoondaysay arrinkaas
waa mahadsan tahay miisaaniyaddu hadda baarlamanka ay taallo weli lama ansixin baarlamanka marka hada furmo ka doodi doona runtaa one billion hal bilyan bay gaadhay markii u horeysay waxay isugu jirtaa kharashaadka joogtada ah ee dowladda howlaheeda lagu fuliyo iyo mashaariic horumarineed oo loogu talagalay in deegaanada soomaaliyeed wax lagaga qabto sanadkan meelaha mudnaanta la siiyey waxa ugu horeeya amniga oo korarhka koobaad ee la sameeyey wuxuu ka yimi dhanka hay-adaha amniga gaar ahaan maadaama oo dagaal hadda lagu jiro la rabo in lagu ciribtiro argagixisada waxaa jira ciidamo cusub oo mar walba tababarkooda socdaan oo soo baxayaan in ciidamada cusub runtii loo helo kharashaad mushaharaadkoodii iyo maxaan ku idhahdaa adeegoodiiba waa waa aad bay muhiim u tahay marka taas dhanka amniga koror weyn baa ku yimi dhanka kale ee xoogga sanadkan la saaray iyana waxaa kamid ah tacliinta in tacliinta kor loo qaado oo waxaad og tahay in dadka soomaaliyeed ama dhalinyarta soomaaliyeed ama caruurta soomaaliyeed ee xaqa ule inay iskuullada aadaan boqolkiiba soddon waxaan ka badnayn ay fursad u helaan inay waxbarasho aadaan si jiilkaa cusub loo ballaadiyo fursadaha ay u heli karaan inay waxbarasho helaan dowladdu waxay ahmiyadda koobaad siisay sidoo kale in waxbarashada kor loo qaado macalimiin cusub la qoro waxbarashada adeegyadeeda la ballaadiyo kharashaadka dowladda iyo dhanka kaleba dhanka kalena runtii wasaaradda waxbarashadu howlo waaweyn oo runtii maxaan ku dhahdaa kaabayaasha dhaqaala waxbarashada lagu lagu ballaarinayo ayay wadaa oo hay-adaha caalamiga ahi ay naga caawinayaan marka waxbarashadana ahmiyad weyn baa la siiyay labada tiir ee ugu waaweyn ee sanadka korarka ku jira miisaaniyadda uu aadi doona waa amniga iyo tacliinta oo runtiina isku sidkan oo haddii waxbarashadu kor u kacdo oo fahamka iyo aqoonta kobocdo amniga hagaagaya dhaqaalaha hagaagaya maxaan ku idhaahdaa horumarka hagaagaya marka annaga oo u arkayna in qadiyad horumarineed mid bulsho iyo mid amni intaba tahay waxbarashadana muhiimad weyn baa la siiyey aad iyo aad ayaad mahadsantay wasrega adaa mudan cabdixaafid walaal aad baad mahadsantay intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenii martida mikrofoonka toddobaadkanna waxaa inoogu marti ahaa wasiirka maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya xildhibaan biixi iimaan cige tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
aad uu mahadsan yahay wariyaheena qaaradda yurub cabdixaafid cawin ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijkii martida mikrofoonka weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington haddana waxaad ku soo dhowaataan xubinteenii cawiiska washington waxaa inoo haysa caashi ibraahim aadan
dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii cawayska washington oo caawa aan ku baranayno waxa ay ku kala duwan yihiin gabayga geeraarka iyo heesta iyo sida lagu kala garan karo sidoo kale waxaad samayn lahayd haddii gabar oo xiriir jacayl idin dhex maray ay hadalka kaa goosato adiga oo weli u hanweyn abwaan ismaaciil yuusuf cabdi jiheeye ayaa weli marti igu ah barnaamijka cawayska washington caawana barnaamijkan waxa uu nagu siinayaa cashar suugaaneed qiimo badan waa caawa iyo aweyska washington waa tahay abwaanjaheye inta badan soomaali badan waxaa aad maaragtay jahawareer uu ka haystaa ama isaga qasan ama ay kala saari macnaha kari waayaan mararka qaar gabayga geeraarka heesta iyo maansada marka bal waxaan jeclaan lahaa caawa inaad aniga iyo dhegaystayaashaba aad noo faa'iidayso ood ood wax naga barto bal waxay ku kala duwan yihiin adigase gabay ma samaysay ama ma tirisay weli haddaan su-aashu waa labeeta hore ka jawaabo waxaan ay ku kala duwan yihiin gabayga maansada geeraarka iyo heesta heesta waxoo dhan horti maansaa la yidhaahdaa waa maanse gabay maanse geeraar iyo maanse hees laba saddexduba waa ilmo maaso maanse waa barta weyne ay ka soo tafiirmeen marka gabayguna waa boqorka maansada la yidhaahdaa geeraarkuna waa qayb maansada ka mida iyo heestu marka heestuna shan qaybood bay u kala baxdaa waxaa la yidhahaa hees hawleed hees koolkoolineed oo tii hooyadu ku koolkoolinaysay ubadkay u qaadaysay hees caruureed oo caruurtu tahay qaada ah iyo hees ciyaareed oo ciyaaraha laga ciyaaro afartaasi dhaqan bay noo haayeen hees faneed waxa la yidhaahdo dhowaan dhalada iyana kusoo birto tan miisiga loo tumaa marka shantaasay heesuu kala baxaan geeraarkuna markaa isaguna waa qayb kaloo ka sar duwan oo nooc kale loo sameeyo oo isagu waxa uu ku dhammaadaa marka la samaynayo shaqal ama shaqalu eeke a e i o u mid ahaan waynu ku dhammaadaa ama y iyo w wa iyo ya marka iyana intaasaad ku arkaysaa marka geeraarka iyo heesta iyo gabayguba waa ilmo maaso marka waxaan rabaa uun dadku markay dhegaystaan maxay ku kala garan karaan in wax in waxaan ay maqlayaan ama inuu gabay gabay yahay ama inuu geeraar yahay horti boqorka maansada waxaa la yidhaahdaa gabayga berigii la qor bixinayey in xasan qaliino la yidhahabaa magaca uu hirgelayay bixiyey wuxuu ku noqday gabaygu wuxuu leeyay xaraf raac laba jeer ku soo noqda sida sadarkiisa waxaa ku jira dugsi mele qabyaaladi waxay dumisa mooyaan waa labaala la yidhaha gabayga marna waxaa la yidhahdaa nuuxda hadalka naasaca dabnaha nuuska dhegahayga saddexnaabaa ku jira marna waa afar luu noqdaayo waa xasan iyo xuseen iyo xirsaa kaa xasuus badan xarafraaciisa marna labaalaa marna saddexlaa marna afarlaa marka intaasaan raggii hore ka soo gaadhay caashaay dabeedna waxaan isweydiiyey shanle isku day dabeetana waxaan idhi markan maago meeshaan mugsado waan murbixiyaa haddana lixdaan isku dayey ma macneeyo maangaab ma helo malemalaynteed majaraha majiiraha melmelan moosinka mulaaxda dabeetana sideedlihii waan ilowsanayba ilaa sideedlaan gaadhsiiyey anigoo sideedla marinayo lde isyar macaashiyo isidi gabayga aad afarlaha uun raggii hore ugu timid ayaad xarifraaciisii ilaa sideed isku dayday oo dee nin khatara iska dhigaya ayuunbaan arday jaamacadda jigjigi joogto u sharaxay nidaamkan dabeetana mid yaroo carruurunbaa wuxuu ii soo diray gabay xarifraaciisu sagaal yahay dabeetana inankii yaraa sagaalkiisii uu xarifraaca almaasadiisii ku arkay anigoo la yaabay ayaa haddana beri dhoweyd baa waxa aan sameeyey hal sadar oo xarifraaciisu yahay koob iyo toban leh tusaale ahaan waxa weeyaan hal han huwan hal hays hadafil hilan hilan humaag haysta waa la tirin doonaa hal han huwan hal hays hadafil hilan hirar humaag haysta weeyaan marka hal han huwan hal hays hadafil hilan hirar humaag haysta xarafraacaas waa qodobu gabaygu kaga duwan yahay qodobadu kaga duwan yahay mid ka mid ah wuxuu kaga duwan yahay gabaygu wuxuu leeyahy waxa la yidhaha hokis iyo horis haddaad aragto waa ragow kibirka waa lagu kufaa halkaa markaad marayso waad hakanaysaa dugsi male qabyaaladi waxay halkaasaad ku hakanaysaa intaa horeed hakatay hokis baa la yidhaha dumise mooyaane ragow kibirka waa lagu kaa ha la ogaadadaad ka daba keenaysana horis baa la yidhaha marka hokis iyo horis baa sadarka gabaygaa qaybtiisa hore iyo qaybtiisa dambe la yidhaha marka la ysku darna waxaa la yidhaahdaa meris miisaan buu leeyahay la raaco oo la yidhaahda sideed iyo toban ilaa labaiyo labaatan shaqal ama shaqalu eke ayaa laga tiriyaa sadarkiiba kiisa rasmiga ah waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay labaatan laha oo labaatan shaqal baa sadar kasta ku jira laba boqoloo sadar hadduu noqdo labada boqolba mid labaatan shaqal baa laga helayaa sadar kasta kaasina waa miisaankii iyo nidaamka waxa uu leeyahay luuq hoyaalaya hoyaalaya hoyaalaya hoyo oo la yidhaha ninkii ugu horreeya ku luuqeeya waxa uu haraagowgaas afartaa qodob ayuu gabaygu boqorka maansada ku noqday oo uu kaga duwan yahay geeraarka iyo magaranaysa heestaba geeraarku waa ka gaaban yahay oo sadarkiisii cod u gaara uu leeyahay oo lagu qaado oo hadiyo jeer abwaanadooba ku yar kala dudwaanaadaane laakiin geeraar baan awalkiisiiyo iyabu ku dhammaaday oo ambaduu ka bilaabmiyo sida loogu irshaadiyo xagga ugu dambaysa eg marka xagga ugu dambaysa wuxuu ku dhammaanayaa a e i o u ama wa ama ya ayuu ku dhammaanayaa geeraar baan wakaabaleeg geeraar waa nin wanaajiyo inuu weeraar kaga oodmiyo nin sidayda warkiisiyo waadigiisa yaqaana geeraaradan reegowgaas iyo cabdiidaan iyo cabdillahi sutaantima cadiyaba lahaa ibraahim miro wiladna wuxuu yidhi regna feedha colow iyo anaa kaa fararoon iyo ficil way isku dilaa dumar fiid ay hadlaan iyo fudayd waa ku baxa geelu dhaysta fallaax iyo foosha waa ku rima marka anigana heesteen hore ku soo sheegnaye rabbi toogada xooggiyo taagga kaama xayuubshoo tacabkaama khasaaree nafta taaan ku tallaalaay jacaylkaan tabinaayo tahanmaanka ku taallaan ka soo tuujinayaaye iga tiiri cadaawo jacaylkeenna hatuuri weeyaan marka geeraarkuna wakaa astaan uu kaga duwan yahay xarafraaciisu ka kalele buu ka bilaamaya kan midhun baa looga baahan yahy geeraar waa nin wanaajiyo wowgaasunbaa ninuu weeraar kaga oodmiyo sadarkiisuna oo waxaa ila gaaban waxaa timid heestii heestu caashaay waxaa ku dhex jira waxa la yidhaahdo boqorada maansada ayaa heesta ku dhex jirta gabaygu boqor buu ahaa boqor walood aragtayba waa in boqoradu lahad hadda hadda boqor bilaa boqoradii muu jira dabeetana halkaa anigaa dabagalay oo baadhay dabeetana waxaan soo ogaaday gabaygaba heesta kabada la yidhaabaa ka khatarsan dabeetana boqorada maansadaan u bixiya aniguna dabeetana halkaana aad baa layla qaatay rag badan oo sugaya ahnina way u qushuuceen oo way ku hirgashay boqorada maansada waayo gabaygu hokis iyo hooris buu leeyay baan kuri iyadu waxay leedahay hokis iyo laba hooris halka miisaankiisu labaatan la ahaa lix iyo labaatan lay ka noqonaysaa sadarkeedu iyada waxa weeyaan naagta kabadalehey kaalin daraney adaan kaydba sii dhigan geedba geedka u dheer laga garaaciyey galool muray mulaxdii halkaasi waxay inoo sheegaysaa in suugaanta halka ugu adag aanu rag lahayna dumar leeyahay afka hooyena sidaasay ku mutaysteen sarta ugu adag ee wuxuu laga tiriya dumar baa iskale cajiib cajiib afkaaga caano lagu qabay aad baad umahadsantaha buwaanjiheye marka taasi waa ta ugu khatarsan heesta heestu dabeetana waxay soo martaa ta ugu yarina waa heesta mooyaha oo waxaa la yidhaahdaa mooyaha malablaha dabeetana mooyaha ilaa kabadda intaasaa heesood soo dabeetana meeshaa badaha maansadaa lagala baxaa waa halka maansa markaaad samaynayso ayaad ka soo dhex qaadanaysaa bad xiisaha ku jirta markaasaad taa taa gabayga iyo geeraarka mooyaane badihii kaloo dhami heestaasay ku dhex qarshooyin abwaan jiheye waa sii soconaynaa balse qadar aan ku nasanno heesta jacayl daran iyo codkii allaha u naxariistay maxamed axmed kuluc siduu
waxaan rabaa marka adiga ma gabayda marna ma isku dayda haya badan baan leeyahay oo xarafaanan xarfaha ka gabiyin xarfaha laga gabiyo waa a e i o horta waa hal xaraf marka la gabiyayo ilaa ya mid walba itaalkay waxbaan iskaga dayey marka mid ama labun baan dee kaaga soo qaadi doona caawa waaya diyaar tan u horraysa waxaan kuu soo qaban lahaa gabay la yidhaahdo codsi eebe cajiib ciwaankaabaan ka helay magaca codsi eebe markaad maqashay waxa weeyaan waa ilaahay codsi laga codsanayo codsi ilaahay laga codsadayna waa waad iska dhadhamin karaysaa inuu duco yahay aad iyo aad marka gabaygani waa duco iyo abaalcelin oo haddaad igu aragtay hees aan ku abaalcelinta kaga hadlaya mararka aan gabayada kaga hadlaya abaalcelinta ama aan ku abaalcelinayaba marka wuxuu yidhaahdaa waxa uu yidhi hal abuurka caan kale naxwaha khayrka ku cidaadan calankiisa niman baa sidoo caynadayn jiray carabkoodu niman buu yaqiin caynka loo dhige anna caynadii baan ahoo waan cirbixiyaaye afka waxaan ka celiyey qalbiga cabursanaa taaba xalun bay cawayskii tidhi way kan caliyow ambal curiya caawana godkaan caynka kaasteeye nin caqlile nin caalima ninkii cuudaluhu siiyey nin cuskaday raxmaankoo rabbiga caadil tala saartay oo miskiinka caawimo taroo caydha u gargaaray dhibka kuma carceertoo barrina ciilma laasimee deeqdu inay cajiib tahay haddaan shaaca ka caddeeyo waa cadame eebbiyo rasuul camalfalkiisiiye waa cibaado kaydiyo midaan cidina koobayni waa xijaab masiibada ceshiya dhama cadaabeede waa badbaado caamiya gargaar cuudka barakayne waa casumad magac loo khalqigu kugu ciseeyaay sifo weeye lagu caanbixiyo caado madaxeede waa calaamad geesigu sitiyo gobiyo caadkeede burji weeye laga caago oo ceebta kaa jire waa cumaamad lagu baajin kara dirir colaadeed waa ciidan kula howlgaloon cidi dareemayni waa wanaag cid lagu taartay oo laysku celiyaay hadalkaa caddeeyaya haddaan sii cabiro weedha calleeyo nin liitaa dafiro caynkii loo habaye ninkii waalid caasiya aan ogayntii carruurnime e caawime laguu taray mar baa layska celiyaay haddaad cuudu weydana afkaa laga caddeeyaay cagaheeda maansada aanuon ciidda ku adkaynin oon caarif kelin oo haddana caanbax ibanaya habkaad ii cisaysiya sidaad iigu caana maashay carabkaygu kama gaabsan kara inuu caddeeyaaye oo cindiga kama suuli kara camalfalkaagii dadku way canaantaan ninkay sama ku cayntaane calooshaada oo furan markaan cabasho kaa waaye ayaan gabaygan kuu cuskadayna cismaanowe shan calaacalood baan rabbiga caawo hoos dhigay codsiiyo ducaan kugu diray caalimka ilaahe caqligaaga geliyoo naxwahan cayn kasta u fiiri cajiib cajiib yaad u tirisay waxaan u tiriyey nin abaal igu lahaa oo axmed la yidhaahdo oo necab laakiin isagu inan magaciisa sheego markaan sugaanta akhriyayo meelaha ka sheegayo inaad u qarisuu rabaa oo aad u sirayso inaan u sireeyuu rabaa laakiin fagaarayaal badan iyo dad badan oo kaleo nagu duceeyeyna way jiraan oo ka tiriyey haddii meelo kale lagu arko originalkeedii wanigaa maanta ku akhriyay aad baad umahadsan tahay marka waxaan rabaa waxaan rabaa aad bay noola dheeraatay maansooyin jacayl ah abwaanjaheye ma leedahay ha maansooyin badan oo jacayla waan leeyahay marka
bal mid iyadana qadar nooga sheeg haddii aan midya laba ka soo qabto waxaan ka soo qaban lahaa ardaynimadaydii kuwaan tiriyey dee koley dhalinyarada laftigeeda waa ina sugaanta wax ka siiyaayo marka ardayga ahaa kuwaan tiriyey oo kale gabaygan waxaa la yidhaha ugbaad wuxuu yidhi inan yahay ogsoonow int adduunka nooshahay inan yahay ha moogaan afrikaan inaad tahay inan yahay ha baylihin basarkii adooga inan yahay tallaabada rabbigaa kugu ilhaanshee adduunyada dhammaanteed haysodhanada iskale aakhira xasuusnow in cadaabi ay taal iridaa xabaashiyo inuu iilku dhagax yahay afartaasi waa hadal iyo eray tulaalo leh afar kale tusaalaha uu ku tegay halkoodii inan yahay asluubtiyo edabtiyo xishood kale inan yahay astaan wacan aabbaheed ku gadabaray isirkeedu gobonnimo asaluu u leeyahay inan yahay ninkii dayey naxariis la ooyaa inan yahay ninkii dayey u jacayl ilmeeyaa ereyada weedhana lala umal wareeraa ubaxyaha ubaxaayee isha doojinaysaa udugyaha u carfaayee urtuha ibinaysaa ugubyaha u la dhalayee tolyo xidid la eegtaa ee adeeradeediyo ehelkeedu jecel yahay ee ina abtigeediyo abtigeed ku faanaa ee islaamahoodiyo ayaydeed tilmaantaa ee awowihii dhalay tukubaha u haysaa ee ardayda qarankuna dhammaanteeda fidisaa ee aqoonta baratee socod dheer u mudataa ubadkiiyo carruurtana abidkeed wax siisaa ugurkiiyo miskiinkana inan yahay gargaartaa rabbi amaradiisiyo allahana tixgelisaa dhaqankiiyo islaamkiiyo inan yahay adaabtani odayada warkoodiiyo eridadan taqaanaa ee sarbeebta adag iyo sogordaha afgarataa aasaaska seeskana ka abqaalan meel wacan ka tafiiran odaygii abwaannimo u sidan jiray ka tafiiran odaygii ehelada u tarin jiray ase aan ka leexanin dhaqankii awowgeed inan yahay sideedaba aan aafa lagu arag intan ereye leeyahay waxaan uga gon leeyahay ku ammaani maayo waxaan uga dan leeyahay asalkiiyo waxaa tahay ayaan kuu dulmaraya afartaasi waa hadal iyo erey turaalaha iyo erey turaala leh afar kale tusaalayn ugu tegay halkoodii ku tilmaamay intiyo waxaad eeda leedahay anigoo ku jecel baad agahayga hiifto anoo kuu hadraayaad iska kay fogoyso uurkaaga hoosiyo iga goysay laabtee haddii aad is leedahay wuu kuu il daran yahay ha u qaadan gabarh yahay inan gabay itaalkii ha u qaadan gabarh yahay inan gabay afkaygii ha u qaadan gabarh yahay inan gabay dantaydii iminkana ogsoonow inan ahay sidaydii oo aanan awgaa uga go'in haweenkii oo aanan awgaa uga tegin anfaaciga oo aanan awgaa ehelkaygii uga tegin oo aanan inan yahay waxba kuu aloosnayn gabadh yahay ogsoonow inaad iima leedahay oo aad asaaga afka buuris dheer tahay haddii aad is leedahay eedaadka wada dhaaf haddii aad is leedahay ha aroosan weligaa aqal yaan lagugu qabin ubad yaan lagaa dhalin baryaha ha aqalgelin waad eedi doontaa haddii aad is leedahay adduun raadsa iyo maal haddii aad is leedahay haweenkaad u sideetaa ha isjabin jawaab hoo iyo erey ku shaafiya wakhtigeenna eegoo bal adduunka qiimee ayaama iskurayiyo balaajiib dharaaraha baldhan u nubaydho ogolaansho soo dhiib ama diidmadii hore ku adkaysa inan yahay afartaasi waa eed iyo iima kugu maqan afar kale ugbaadey waa ducee ogsoonow allahay ha kaa dhigo midaan amarka moogaan allahay ha kaa dhigo midaan eedin waxa wacan allahay ha kaa dhigo midaan ummadda ceebayn dhaqankii ayeeyi iyo asalkii midaan rogin ilaahay ha kuu dhiso aqalaadu nolol wacan anomaska boodhkiiyo wax abaara lagu adag oo barwaaqa taalloo qalamkuna isbiirsaday rabbow kugu asteeyo ilaahow ku garansii rabbow uurka laabtiyo uucdaada khayr geli rabow ori wacanoo waxaad deecda kaa yeel rabow geesi adagoo ku aroosa kuu keen rabow ubad xalaaloo anfac kuule kuu door yaad yaad u tirinaysaa markaa gabaygan yaad u tirinaysaa waxaan u tirinayey inan xiliyadaan ardayga ahaa aad wax noo dhex mareen markaa dhan waan ammaanayaa dhan intiiyo is-adkayntiiyo baan sheegayaa dhan raja ay u jirto waxaan leeyahay ma diidmadii hore ku adkaysta inuu yahay ee ogolaansha soo dhibaa ma diidmadii hore ku adkaysta inuu yahay waad gelgelaysaa Ee, markaa miya dhan ah, marka aakhir haddii aan waayana nabsi iyo waxama daba dhigaye intaan iliga raacin ducaan ku sagootinay maxay ku dambaysay markaa inantiinan isweynay ducadiinaan ku sagootin
barnaamijkana waxaan ku soo gabagabaynayaa heesta jacayl igu eka iyo codkii xaliima khaliif magool barnaamijkan waxaa marti igu ahaa abwaan ismaaciil yuusuf cabdi jiheye tan iyo kulanti dambe waa caashi ibraahim aadan oo idin leh nabadgelyo
aad ayay u mahadsan tahay caashi ibraahim aadan oo nala socodsiinaysay barnaamijkii caweyska washington weli v o a ayaad nagala socotaan gebagabada idaacaddeenna ayaan soo gaarnay sidaan horeyba idinkugu sheegnay kulamo kala duwan oo ka tirsan horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa la ciyaaray maanta waxaa ka mid ah kulamadaasi kii xilli hore dhex maray kooxaha manchester city iyo liverpool kulanka ka tirsan horyaalka premier leaga ee ugu adag toddobaadkan ayuu ahaa labadan kooxood ciyaartooda oo ka dhacday garoonka itixaad ee kooxda city waxay kusoo dhammaatay hal iyo hal ay isla dhaaf waayeen ciyaar adag oo ilqabad leh ayayna soo bandhigeen inkastoo kooxda manchester city ay aada u gacan sarreysay marka aad fiiriso maamulista ciyaarta kulamada kale ee dhacay waxaa ka mid ah kii u dhexeeyey kooxaha banley iyo westerham labiyo hal westerhama ku badisay luton waxay labiyo hal oga badisay kooxda crystal palace laakiin kooxda chelsea ayaa goolo lagu xaaqay markii ay booqatay kooxda newcastle united afar gool iyo gool ayaana lagu qaraacay waxaana calaamada ama kaarkacas ka qaatay ciyaaryahankooda james oo ah kabtankooda sidoo kale kooxda brighton waxay ku durdurineysaa ciyaar hadda socota aan raahday waxay markaasi ciyaar goolal badan iska dhaliyay ay la dhex martay kooxda nottingham forest saddex gool iyo labo ciyaarta saddex iyo labo waxaa ku hogaamineysa kooxda brighton ciyaarta u dambeysa waxay dhex mari doontaa horyaalka premier leaga kooxaha arsenal iyo weliba branford arsenal ayaana marti ah dhinaca laliigahana barcelona hal iyo hal ay isla dhaaf waayeen rio volcano valenci saltafigo oo socotana eber eber ayay mareysaa horyaalka sire agana waxaa markaasi kooxda Salernitana- samdoria ayaa labiyo hal uga badisay kooxda lazio ciyaaraha kalena goordhow ay soo geli doonaan dhammaan kulamadan ayaa ka tirsan horyaalada kala duwan ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda ah, yurub waxaana markaasi dib looga soo laabtay xulalka iyadoo iyagoo ka qaybgala ciyaartooyda isreebreebka loogu jiro koobka adduunka iyo koobka qaramada yurub dhammaan kulamadan dhici doonana idaacadaheena kale ayaad sidoo kale ku dhegeysan doontaan oo kulamada soo gelayna waxaa ka mid ah ac milan iyo fiorentina ayaa ka mid ah oo horyaalka sira aaga markana idaacaddeenii fiidnimo waa naga intaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo